maxkamad ku taalla dalka shiinaha ayaa xukun ku riday nin haysta dhalashada dowladda maraykanka balse asal ahaan kasoo jeeda dalka shiinaha kaasoo deganaa magaalada hongkong ee gudaha dalkaas xukunka ay soo saartay maxkamadan ku taalla dalka shiinaha ayaa ah mid xabsi daa'in ah kaasoo lagu riday ninkan haysta dhalashada dalka maraykanka waxaana lagu eedeeyey howlo basaasnimo ah sida ay shaacisay maxkamadda bayaan ka soo baxay maxkamadda ayaa lagu sheegay in john shinkuwan oo toddobaatan iyo sideed jir ah lagu eedeeyey inuu ku guda jiray howlo basaasnimo ah sidaasi darteedna uu mutaystay xukun xabsi daa'in ah islamarkaana laga xarimo xuquuqda siyaasiga ah ee uu leeyahay waxaa dhifiya naadira in dowladda shiinaha ay soo saarto xukun sidaan u adag oo ka dhana muwaadin haysta dhalashada dowladaha maraykanka kaasoo lagu eedeeyey howlo basaasnimo ah hantidiisa gaarka ah oo dhan shan boqol oo kun oo yuwan oo u dhiganta lixdan iyo lix kun oo yuuro ayaa lagala wareegay intii ay socotay dhegaysiga dacwadiisa oo dhacday maanta oo isniin ah xukunkan lagu riday muwaadinka haysta dhalashada maraykanka ayaa kusoo aadaya iyadoo sannadadii lasoo dhaafay ay sii xumaanaysay cilaaqaadka ka dhexeeya xukuumadaha beijing iyo washington kadib markii haweeneyda ah guddoomiyaha baarlamaanka ee dalka maraykanka booqasho rasmi ah ku tagtay dalka taiwan taasoo kicisay carada dowladda shiinaha oo taiwan u aqoonsan inay tahay qayb ka mid ah dhulkeeda